ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa furay shirka dhaqaalaha soomaaliya oo lagu soo bandhigayay fursadaha ganacsiga ee la xiriira wax soo saarka dalka ee dhinacyada beeraha kalluumaysiga warshadaha iyo tamarta shirka ayaa waxaa goobjoog ahaa wasiiro xildhibaano ka tirsan golaha shacabka khuburo dhinaca dhaqaalaha ah iyo madax ka socotay bangiyada dalka wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda federaalk soomaaliya jibriil cabdirashiid xaaji ayaa faahfaahin ka bixiyey shirka isaga oo sheegay inay ka go-an tahay wax soo saarka dalka iyo taageeridda ganacsatada yararka ah waxaan marka hore idinku soo dhoweynayaa shirka dhaqaalaha soomaaliya oo aynu maanta joogno maalinkiisii koowaad oo looga hadli doono shirkii labaad ee madasha soomaaliya iyo itaaliya runtii farxad weyn bay noo tahay inaan maanta xaqiijinno shirkan oo ka dhashay safarkii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya uu ku tegay bishii february itaaliya waxaan rabaa inaan halkan ka xuso ganacsatada ka timid waddanka talyaaniga oo joogitaankoodu caddayn u yahay rabitaanka ganacsi dhex mara soomaaliya iyo talyaani oo aynu ognahay taariikhda inay ahaayeen laba waddan oo oo uu ka dhexeeyey xiriir ganacsi oo qoto dheer soomaaliya waxay waxay ku taallaa dhul istraatiiji ah oo ku habboon ganacsiga waxayna leedahay khayraad la maalgashan karo sida dhulbeereed xoolo badda macdanta shidaalka kaabayaasha dhaqaalaha isgaarsiinta dhismayaasha tamarta la cusboonaysiin kara iyo kuwo kaloo tiro badan sidaas darteed shirkan waxaan u aragnaa inuu yahay inuu ahmiyad weyn u leeyahay sahminta fursado maalgashi oo hor leh abuurista iskaashi iyo xiriir ganacsi oo mar kale dhex mara soomaaliya iyo caalamka intiisa kale dhinaca kale dowladda soomaaliya waxay si hagar la-aana ugu shaqaynaysaa sidii soomaaliya u noqon lahayd meel ku habboon ganacsi iyo maalgashi waxaa la sameeyey dadaallo lagu horumarinayo hab maamulka iyo islamarkaana kor loogu qaadayo hufnaanta ganacsiga iyadoo la dhammaystiray shuruucda iyo hay-adaha si loo fududeeyo maalgashiga shisheeye sidoo kale xukuumadda federaalk soomaaliya waxaa ka go-an koruqaadidda wax soo saarka warshadaha gudaha haddaba waa inaan hormarinaa ganacsigeenna annagoo samaynayna iskaashi caalami ah kana faa'iidaysanaynaa fursadaha labada dhinac ka jira